marka ugu horeysa waxaan jecelaynaa halkan hambalyo aada iyo aad u ballaan looga soo jeediyo wasaaradda hawsha ku shuqul leh iyo cid aleysi wax ka qabatadoo dhan mashruuca kan la xihiira isticmaalka windka iyo dabaysha dalkeedu waa ogtihiin waxaan jecelahay horta marka hore inaan halka kan iyagana aan si mahadnaq gaara uga soo jeediyo u s a oo gacan way ka geysatay mashruuca kan iyo cid alla ciddii hawl iyo fara ku lahayd ee hawshaa wax ka qabatay intaba aan mahadnaq aad iyo aada u balaadisay mashruuca kani waxa weeye mid isticmaalka dabaysha waa inuu ku fushanayno daneen iyo hawsheenna waa inuu isticmaalayno awood u isticmaala halkaynu koronto ka isticmaali lahay waxa weeye hawadu ama dabayshu waxyaabaha ugu waaweyn ilaahay dhulkeena ku manaysta weeye ee aada ugu badan tahay haddii aynu maanta sidaa aynu farsamo iyo cilmi iyo aqoon u helno aynu ku isticmaalno oo dadkeena iyo biyadeena iyo ummadeena iyo shacbigeena uga faa'idayno waa waxa ilaahay loogu mahadnaqa marka waxaan leenahay aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid alla cidda ku shuqula wasaaradda hawshaa wax ka wada ee hawshaa fulinaysa iyo in alla inta gacan ka geysatay iyo dawladda u s a ee gacanta weyn ka geysatay waxaan leenahay hawshaa iyo hawl ka badanba waa nala qaban doontaan insha allahu tacaala annaguna waanu halkaasaan ummadda iyo dadkayda uga sii faa'idayn doonaa marka aada iyo aad baa umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu